إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa sagaalka bisha dulxaj sannada kun afar boqol kow iyo afartanka hijiriga kusoo dhowaada warka madaxdiisii maraykanka ayaa caruur ku laayay duqayn uu ka geystay magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka tacsiyeyey dilkii uu maraykanka waddanka suuriya ugu geystay hogaamiye ka tirsanaa mujaahidiinta shaam sheekh ka mid a culummada diinta islaamka ayaa ka hadlay axkaam muhiim ah oo ku saabsan udxiyada maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa agab dhismo ku wareejiyey qoys ku dhaqan degmada sa'kow si ay guryahooda ugu samaystaan dayr una asturnaadaan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa maalinimo khamiis ah kuna beegan soddonka bisha toddobaad sannada labada kun iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran maraykanka ayaa caruur ku laayay duqeyn uu ka geystay magaalada jilib ee wilaayada jubbooyinka faahfaahinta warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cabdullah yaasiin jaamac magaalada jiliba xarunta walaayada jubbooyinka weli waxaa ka jirta murugo ka dhalatay duqeyn shalay maraykanku halkaasi ka geystay oo uu ku dilay saddex caruur ah waxa uu dilay saddex wiil oo midna ahaa siddeed jir midna labaiyo toban jir midna saddex iyo toban jir diyaaradaha duuliyaala-aanta ee maraykanka ayaa waxa ay gantaala darandoori ah la dhaceen guryo ku yaalla xaafado isku raran ah oo dad ay ka buuxaan waxaana halkaasi ku qorgo'ay saddexdan wiil ee carruurta ah ehelada qaar ka mida wiilasha maraykanku duqaynta ku dilay ayaa saxaafadda la hadlay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wiilkan adeeran u ahay waxaa la dhahaa abuukar axmed maxamed cabdiraxmaan guriga uu degan yahay ayagoo jooga xilligii hadda baashi dhici sagaal saac oo wax dhiman sideed saac bar guriguu imaaday waana duqaysay waana dhinta waa kana mid waay waxaa la dhahaa abuukar axmed maxamed adeeran oo ah adeer laba iyo toban sana jir waay guriga dhexdiisu ku sugnaa guriga dhexdiisu ku sugnaa saasuu duqaynta ugu dhacday meeshaan io sheeg caloosha ah calooshiisu waa ujeedaa mandhicirihiis bannaanka yaalaan iyo dhinacan lugta ah laba firiraa ka gashay waana taasoo calooshiisi iyo mandhicirihiisi iyo bannaanka keentay biidnillaahi saas darteed waa dhinta wiilka waa ujeedaa ilaahuu naxariisto annagana sawr imaan ilaah naga siigo waad dareemi kartaa qof hilibkaaga markuu dhinto in culeys uu kusoo fuulaayo oo aa murugoonayso haddana ilaahay subxaana wa tacaala inuu mar walba u noqoto laga maarmaan waayo oo adiga mar walba annaga teenna meel loo soo joogo ma ogin gacanka xaqdaranaad dishay gaalaad dishay ilahi u naxariisto insha allah maraykanka ayaa muddo dheer waxa uu waday duqayn uu ku beegsanayo dadka soomaaliyeed asiga oo laayay caruur iyo haweenintaba kuwaas oo ay ugu dambeeyeen saddexdan wiil ee shalay uu ku dilay magaalada jiribe ehelada caruurta jiriib lagu dilay waxa ay sheegayaan in uu been abuur yahay warka la xiriira in maraykanku uu beegsanayo xarakada shabaabul mujaahidiin oo keliya laakiinse uu raadsanayo amaba bartilmaameedsanayo guud ahaan dadka muslimiinta ah waxaan u fahanay inay bataatanba islaamka wala soconayn soomaali soomaali ay u tahay muslimna muslim uu yahay oo shabaab aylaysa raadinayno ay raadinaysa dadka muslimiinta ah bismillah ni horta maanta waxaan hoos yaalla wiil yaroo maydoon hooyadiisa adeer u ahay ee dhashay keen cabdulaahi daahir la yidhahdo abuukar axmed shabeelow uu dhalay nin shacab ah beeroley ah ganacsato ah dalkan laga yaqaana haddii maraykan dhihi jiray shabaab aan beegsanayna waa been shacabkii masaakiinta ilmi yararka ay beegsanayaan waadna arki doontaan indhihiin aad ku arkaysaan ma aqaano soo duulayaasha hadday tahay soomaali iyo muslim dhona la dilay hadday tahay ma garan karno laakiin meeshan askarina laguma dilin shabaabna laguma dilin abuukar axmed shabeelow oo shacab ah lagu dilay saqiir ah intaa la eg marka cadaawad guud waa midda nugulahaya maahan maaha beegsi ciidan ama ma aha mid shabaab gurigooda bannaankiisu taagnaa halkaasay ugu yimaan maraykan weligiis ma tegin kenya ma tegin etoobiya ma tegin gurigooda dhexdiisaa lagu dilay isagaa lagu soo duulay wax kuma duulin markuwaan ka murugaysannahay waxaan sheegaynaa in si cad oo bareer ah oo ulakacana loo dilay annagoo shacab ah masaakiin ah beeroley ah ganacsato leh saqiiradanada in hoos yeelaan meydadkoodii dee caalamka waxaan u sheegayna haddii la lahaa shabaabaa la beegsanaya waa been saqiirada iyo masaakiinta shacabkaa la laayaa duqaynta shalay waxay ku soo aadaysaa xilli daraad maraykanku uu qirtay in duqayn bila ka hor ka dhacday magaalada jilib uuna asigu geestay uu ku dilay qof shacaba kuwo kalena uu ku dhaawacay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa horay saraakiisha iyo ciidamada qaabilsan dhanka duqaymaha waxa uu siiyey fasax la xiriira inaanay kala soocin dadka ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin iyo kuwa shacabka intaba marka uu sidaa leeyaha ka horba maraykanku waxa uu duqaymo ku dilay dad shacaba laakiinse xaaladdu waa ay ka sii dartay waxaana markaasi kadib la laayay dad badan oo shacab ah kuwaas oo maraykanku gantaalo la dhacay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka tacsiyey dilkii uu maraykanka waddanka suuriya ugu geystay hogaamiye ka tirsanaa mujaahidiinta shaam salmaan axmed ayaa warkan la diyaarah bayaankan oo ku qornaa luuqadda carabiga kana soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana baahisay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ayaa guud ahaan ummadda muslimka ah waxaa looga tacsiyeeyey dilkii uu dhowaan maraykanka dhulka barakaysan ee shaam ugu geystay hogaamiye sheekh abilqasaam al urduni oo ahaa ku-xigeenka amiirka jamaacadda xuraasudiin kadib furfurasho iyo soo gudbinta nusuus sharci ah oo ka hadlaysa fadliga ay leeyihiin dadka lagu dilo jidka allah wuxuu bayaanku ku bilowday sida tan iyadoo jihaadka barakaysan ee shaam uu marayo ku dhowaad toban sano ayuu midhaha geedka shahaadada kasoo dhashay fagaarayaasha wacdaraha iyo ribaadka kolonyada muhaajiriinta iyo ansaartuna waxay sii wadaan in naftooda iyo noloshoodaba ku bixiyaan jidka allah iyo sarayeelidda kelimada allah ayaa lagu yiri bayaanka tacsida ah ee kasoo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu intaasii raaciyey bayaanka iyagoo ku horgudban xamlo caalami ah oo saliibi ah oo lagu doonayo in lagu tirtiro hawiyada islaamiga ee muslimiinta laguna beero miraha dimuqraadiyadda iyo ilxaadka ayay mujaahidiintu yihiin kuwo dhabar adeegaya islamarkaana ku hubaysan sabarka yaqiinta iyo caqiidada sugan iyagoo naf iyo wixii qaali ahba ku bixinaya dafcinta cadowga horarka ah ayaa lagu yiri bayaankan looga tacsiiyey istishaadka sheekh abilqasaam al urduni oo ahaa ku-xigeenkii amiirka jamaacadda xuraasudiin taariikhda iyo siirada uu lahaa hogaamiyahan ayaa lagu soo hadalqaaday bayaankan kaasoo ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana lagu yiri muhaajiriinta dhiigooda daahirka ah ku waraabiyey dhulka barakaysan ee shaam islamarkaana diiday in dullinimo ay siistaan diintooda waxaa ka mid ahaa sheekha fadliga badan ee abilqasaam al urduni khaalid al caruuri raximahullah oo ahaa ku-xigeenkii amiirka jamaacadda xuraasudiin mujaahidkaas halyeyga ahaa oo u qiray qof weliba uu si dhow la darsay sabar geesinimo iyo ballan oofin wuxuu ka soo baxay madrasada jiilkii koowaad isagoo ku barbaaray dhaqanadii ay lahaayeen raggii waaweynaa ee ay ka mid ahaayeen amiiruulmu'miniin almulla moxamed cumar shahiidulislaam sheekh usaama bin laadin iyo amiirkii istishaadiyiinta asheykh abi muscab azarqaawi dhammaantood allah u naxariistee ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab mar la tilmaamayay shakhsiyadda hogaamiye asheykh abilqasaam al urduni inagoo gudanayna macaanida halka jasad iyo xaqa walaaltinimada islaamiga islamarkaana raggii saabiqada lahaa u ballan oofinayna waxaan guud ahaan walaalaheena mujaahidiinta ee jooga shaam gaar ahaan jamaacada xuraasudiin iyo ehelka asheykh abilqasaam uga tacsiyeynaynaa weysmada xabiibkooda iyo istishaadka hogaamiyahooda allahna waxaan u weydiinaynaa inuu adkeeyo qalbigooda sabarsiiyo kana ajarsiiyo musiibadooda oo uu ugu bedelo wax ka khayr badan dilka uu maraykanka shaam ugu geystay sheekh abilqasaam iyo mujaahidiinta kale waxay caddayn muuqata u tahay halka uu gaarsiisan yahay xaqdiga saliibiga ee caalamiga ah iyo colaada ay u hayaan kooxda jihaadaysa waxay kaloo caddaynaysaa in maraykanku aana kala soocaynin urur iyo urur kale iyo muslim iyo muslim kale intaba uu ururkaas ama muslimkaas ku baaqayo towxiidka una sacyinayo isku xukunka sharciga allah ayaa lagu yiri bayaankan ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaybaha dambe ee bayaanka wuxuu hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab fariimo iyo dardaaranno muhiim ah u diray mujaahidiinta ka dagaalamaysa dhulka shaam iyadoo loogu baaqay inay allah uga cabsadaan jihaadka iyo ummadooda waxaan ugu baaqaynaa walaalaha mujaahidiinta iyo kuwa aan jecelnahay ee jooga shaamta barakaysan inay allah uga cabsadaan naftooda iyo ummadooda iskuna kaashadaan samafalka iyo lakacabsiga waddada ugu wanaagsan ee lagu sarayeeli karo kelimada allah looguna heelin karo diinkiisa islamarkaana looga guulaysan karo cadowga waa in lagu dheganaadaa kitaabka iyo sunnaha laguna wajaho xamlada kufriga ee caalamiga ah midnimada uu allah jecel yahay barakada wadajirka iyo isu soo dumidda waa arrin lagu arkay taariikhda ummaddan iyo jihaadka mucaasirka ah markii ay mujaahidiintu ahaayeen hal saf oo isjecel isku gurmada oo ishaysta waxaa u hogaansamay adduunyada iyo dadka barakada allana way ku dulhoobatay allahna wuxuu u furay quluubta qubuul ayuuna u dhexgeliyey ummadda markii ay iskhilaafeen oo ay kala tageenna waxaa daciifay awoodooda waxaana lumay heybadooda cadowgana wuu kusoo dhiiraday dhammaan arrimahaasna waxay qayb ka yihiin dhibaatooyinka ka dhasha kala taga wallaah inooga digay ayaa lagu yidhi bayaanka ay baahisay mu'asasada al-kataa'ib ee ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab loogana tacsiiyey istishaadka asheykh bilqasaam al-urduni horaantii bishii dulqacda aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii jamaacada xuraasudiin ee ka dagaalanta shaam ay xaqiijisay in hogaamiye abilqasaam al urduni oo maraykanka ku dilay duqayn uu ka geystay bartamaha magaalada idlib ee waqooyiga suuriya waxaana hogaamiyahan uu ahaa rugcdaayaasha jihaadiga ah ee ka soo baxay madrasada jihaadka afghanistan soona maray xabsiyada dowladda iiraan xilligii uu sheekh abi muscab azarqaawi noolaana wuxuu ka mid ahaa mujaahidiintii ku sugnaa waddanka ciraaq sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo waryahana cabdisamad maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa agab dhismo ku wareejiyay qoysas ku dhaqan degmada sa'kow si ay guryahooda ugu samaystaan dayr una asturnaadaan waa mashruuc toddobaadyadii lasoo dhaafay ka socday degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe kaasoo wilaayada jubbooyinka ku doonaysay in guryaha magaalada aan deerka lahayn loo dhiso dayr si dadkooda ay u ahaadaan kuwa asturan xaafadaha ay ka kooban tahay saakow ayaan ahayn kuwo ka siman dhanka dayrka xaafadda nasrudiin oo loo yaqaano torobor ayaana noqotay xaafadda ay ku yaalaan guryaha ugu badan ee aan deerka lahayn in badan oo ka mid ah dadka xaafaddaas degan ayaa dhaqangeliya amarkii ka soo baxay wilaayada jubbooyinka halka kuwo kalena ay arrintaa kari waayeen sababo dhaqaali yari ah darteeda wilaayadii jubbooyinka ayaana ku wareejisay agabkii ay ku dhisan lahaayeen dayrka waa kuwan qaar ka mid ah dadkaas oo dareen farxadeed muujiyey cabdulaahi khataar xaafadeydii toroboro maanta wilaayada waxayna siisay olaamiyeria jiingadahaas mar hore ayaa walooyada noo timid waxayna tiri inaad is asturaan guryahan iska bannaan oo bilcaanta macnaha iyo ilmaha aad asturnaa iska asturtaanaan rabnaa ogaawaana la yiri labaatan beri nanoo qabtay labaatankii beri tabardaraa naga reebtay hadda marka waxaa nagu kaalmaysay walooyadaa nagu kaalmaysay inaan guryihii isku asturno oo ma aragtahay oo ilmihii iyo bil'aantii aan ku asturno hamiidaysanay doorboro maanta intama in roognay anay jeengada nasay oo nasay dadka yaa ida iska dhisan areen jiingada maxaa lagu dhisayaa derba iska asturlayari aliyinya uno dhanban iska asturaan iyo deriska baaliku asture haa ka farahasagno haddi bahasho shoobane haa maginani weeri faraha ka roorane shaalla ibraahim cabdi halkan waxaa ka jira farxad weyn waxaa ku saabsan tahay dad masaakiina oo gacan la qabtay oo tarniil la siiya guryaalkooda loo hagaajiyey waxaa laga hagaajinaya dameeraha ilmaha jijibinaya iyona dadka meesha maraya naagaha ooradooda fiirinaya intaasaa laga helaya ilmaha ha la astur dameeraha jibinin warahooy naagaha asturta wejigoodii la arkin astur naagii tallaab hadda qaadayna waxaa waaye inaan geedihii soo gurino waxay ulmada na siisi inaan geed deerkii aan ku geedina geedaha soo gurinayna markaas ka bacdaa gurigiisii ilaa muddo laba bilood ah ayuu socday oo walaayadu ku dhex wareegaysoo lahayd deerarka hala dhisto dadkana markii lasoo tiri koobay inta oo deerla-aanta ah waxay noqdeen boqol iyo toban qof boqol iyo tobankii qof walaayadu waxay amartay in ay is asturaan oo mataqaanaa yacni ay deerarkii dhistaan kadibna adiga intaan hadda maanta oo la keenay ayaa macnaha tabar qabatay marka intaasna hadda walaayada kaalmayso oo deerarkooda si ay u dhistaan laamiyeeri baa la siiyey jiingadaa la siiyey wilaayada jubbooyinka ayaa sidoo kale dadka guryaha dhisanaya fartay inay kala saaraan gidaarada guryaha deriska ah taasoo looga baaqsan karo dhibaatooyin soo kala dhexgala dadka deriska ah iyo inay mar weliba iska soo dacwoodaan agabka dhisme ee dadkan la guddoonsiiyey ayaa qayb ka ah mashaariic horumarineed oo ay wilaayada jubbooyinka ka wada guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada ay mas-uulka ka tahay sheekh ka mid a culimmada ayaa ka hadlay axkaam muhiim ah oo ku saabsan udixyada faahfaahinta warkan waa ka maxamed cali sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin oo ka mid a culimmada soomaaliyeed ayaa dadka muslimiinta ah ku booriyey udxiyada ama xoolaha la gowraco maalmaha ciidul adxa oo berri ka bilaabanaya sheekha ayaa soo bandhigay axkaam ku saabsan udxiyada waxaana hadalladiisii ka mid ahaa masalada waxay ku saabsan tahay dadka isku guriga ah waxaan darsigeena ku shalayna kii hore xalaqadii hore kusoo qaadanay in ay ku filan tahay hal qof inuu ka bixiyo asaga iyo dadka ehelkiisa ah hadduusan haddaba niyeysan marka uu gowracayo inuu asaga iyo ehelkiisaga bixinayo ehelkiisa inuu ka bixinayo maba niyeysanba ehelkiisi ma soo gelayaan mise maya marba hadduu niyeysto asagu inuu iska bixinayo ehelkiina waa ku wala jiraan wey af ahaan bay u soo gelayaan oo asaga iyo xaaskiisa iyo owlaadiisa iyo qofkii qariib ahaa markaa la noolaa iyo waalidkiisa hadday nool yihiin hadday dhiteenba way soo gudagelayaan masalada afraad wey masalada shanaad dad isla dhashay oo kooxa hadday guryo wada degan yihiin ayaga iyo ilmahoodii ma ku filanta hal neefay iska bixiyaan waa dad guri wada degan hal meel wax ku wada cuna hal meel wada seexda guryo kale aan kala degdeganayn qaraabana wada ah oo isla wada dhashay ayaga iyo ilmahoodiina hal meel ay ku wada nool yihiin neefkaas ay uu qofkii mada bixiyo ayaa ku filaanaya masalada lixaad qofku haddii uu xaasas badan qabo oo hal neefo udxiyaa uu bireeyo isagoo doonaya dhammaantood inuu ka gudo way ka gudmaysaa waxaa nebigu salalla aleyhi wasalama xaasaskiisaoo dhan iyo dadka ahalkiisa neef buu ka bixinayay uu ka gowracaya xaggooda udxiyaa marka asaga naftiisiiy xaasaskiisii o dhanna waa ku jiraan marka ninku dhowr xaas haduu leeyahay hal udxiyo uu bixiyo hal neef ayaa ku filan sidoo kale wuxuu ka hadlay xoolaha lagu udxiyeysto kuwa ugu fadliga badan waxaan lagu udxiyeysanayo waa soo sheegnay waa geela iyo lo-da iyo ariga saddexdooda markiiba ugu fiican waxaa la yidhaahdaa waxaa ugu fiican culamadu waa isku qabtaan waxa ugu fiican bahdulcilmi waxay yidhaahdaan al afdalu fiiha alkabash wankaa ugu fiican maxaa nebigu sal alla aleyhi wasalam baa doortay isagaa ku udxiyeysta culamada jumhuurtooda waxay yidhaahdaan wax lagu udxiyeysanaya waxaa ugu fiican geela kadib lo-da ku xigta oo geela ugu fiican beli ugu fadli badan isaga ugu kaamilsan kadibna lo-da ku xigta kadibna idaha ku xiga kadibna aricadka saasay u kala saarsaaran ayagoo daliishanaya xadiidka nabiga sal alla aleyhi wasalam ee ka hadlayay maalinka jumcaha fadliga uu leeyahy qofka soo degdega iyo dadku say u kala fadli badan yihin say u kala soo horeeyaan nabigu wuxuu lehy sal alla aleyhi wasalam man iqtasala yowma aljumucati qusla aljanaaba qofkii maalinkaas soo qubaysta sida janaabada looga qubaystoo kale yani qusli waajib ay noqonaysa uma raaxa markaas soo taga oo soo dhaqaaqo masaajidkii soo aada fa ka'annamaa qaraba badana wuxuu la mid yahay qof ilaahay ugu dhowaaday neef geela waman raaca fi saacati athaaniya qofka saacadda labaad isagoon soo xaadiraa fa ka'annamaa qaraba baqara wuxuu la mid yahay qof ilaahay ugu dhowaaday neef lo ah marka geela lagu hormariyo waman raaxa fi saacati athaalita fa ka'annamaa qaraba kabshan aqran qofkii yimaadaa wuxuu lamid saacadda saddexaad baa ula jeedaa wuxuu la mid yahay neef markaa ida ah ama wan marka ilaahay ugu dhowaaday marka waxay culimmadu geela la hormariyey lodaa lagu xijiyey darajada saddexaad baa laga dhigay arigii oo weliba idihii loogu hormariyey marka sidaasaa fadli badan bay leeyihin maalinta ciidda ayaa ku beegan berito oo jimco ah waxaana maanta oo kale jirta in dadka muslimiinta ah intooda badan ay sooman yihiin maadaama ay tahay maalin fadli badan uu allaah ku dhaafayo dembiga laba sano
warkii subaxnimada dhegeystayaal saaka waanaga inta